أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tafsiru suurati fusilat suuratu fusilat tafsiirkeeda ayaa casharkeenna caawa uu ka bilaabmayaa subxaanahu wataayuu ka bilaabmayaa suuratu fusilat waa suuratun makiyatun waa qur-aankii qabla alhijra nebiga intuunan soo hijroonin soo degay ayay ka mid ahayd macaanida marka ay xambaarsan tahayna bacdigii iyo risaaladii iyo kitaabkii qur-aanka ahaa iyo waxyaabaha oo dhan ayay aada u sugaysaa oo arkaanul iimaan iimaanka ka mid ah marka alla subxaanahu watacaala suuradda wuxuu ku waxaa suuradan lagu magacaabaa suuratu fusilad waxaa kaloo lagu magacaabaa suuratu xamiim asajda suuratu xamiim asajdahna waa lagu magacaabaa suuradan qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi اllaahi الraxmani الraxiim xamiim huwa qur-aanku tanziilu munazalun mid lasoo daadejiyey waaye mid lasoo daadejiyo min alraxmaani allaha raxmaanka xaggiisa laga soo dejiyey alraxiimi ee naxariista badn naxariisanaya naxariista badnaa xaggiisa laga soo dejiyey waaye kitaabun huwa isagu kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo fusilad la kala dhigdhigay oo la kala bixbixiyey aayaatuhu aayadihiisa qur-aanan xaal ay yihiin aayadihiisu kuwa yani qur-aan xaal ay yihiin la jamciyey oo la ururiyey carabiyan qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey liqowmin ayaa loo kala bixbixiyey qolo qolada oo yaclamuuna ogaanayaan bashiiran xaal uu yahay ku bishaaraynaya xaal ay yihiin aayadahaasu wanadiiran xaal uu yahay mid digayo fa acrada wuu jeestay akharuhum badankood way jeesteen canhu qur-aankii bay ka jeesteen xaggiisa fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan oo samaac ay markaa intifaac ku helayaan ay wax ku aqbalayaan ma maqlayaan suuraddan marka waxay ka mid tahay min aali xawaamiim waxay ku bilaabatay xaamiim tanziilu min alraxmaani alraxiim marka tanziilun khabaraan ka dhigaynaa ee huwa oo mubtada-ana waa usoo qadaraynaa siyaabo kalena waa loo icraabaa sidan baase laakiin u fudud huwa qur-aanku tanziilun ay munazalun mid lasoo dejiyo waaye min alraxmaani allaha raxmaanka xaggiisa laga soo dejinayo oon allaha naxariista guud naxariisto alraxiimi allaha naxariista gaar ahaaneed naxariisto mu'miniinta aakhira u naxariisto allaha xaggiisa ayaa qur-aanku uu kasoo degayaa oo laga soo dejinayaa marka tanziil bimacnaa munazal waaye ismu mafcuula laga laqbeynayaa sidaasaana marka ay khabar ku tahay ayb kitaabun weeyaan huwa qur-aanku isagu kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo fusilad la kala dhigdhigay la kala bixbixiyey aayaatuhu aayadihiisa la kala bixbixiyey qur-aanan xaal uu yahay isaga oo qur-aan ah qur-aan marka sidaa laga macneynaya waxaa weeyaan waa la jamciyey oo waa la ururiyey aayadihiisii ayb marka qur-aananna aayaatuhuda ayaa laga xaaleynayaa kitaabun huwa qur-aanku kitaabun kitaab weeyaan kitaabka oo fusilad la kala dhigdhigay oo la kala bixbixiyey oo wax isku dardaran aan ahayn aayaatuhu aayaadkiisa la kala dhigdhigay qur-aanan isagoo ah ayaa aayaadkiisii la kala dhigdhigay qur-aanan xaal uu yahay qur-aan qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey haddaad doontana waxaad dhihi kartaa fasalnaahu waan kala bixbixinay qur-aankii qur-aanan xaal uu yahay carabiyan qur-aanka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey liqowmin qolo ayaa loo kala dhigdhigay liqowminta marka waxaa lagu tacalujinayaa fusilad ayaa lagu tacalujinayaa liqowmin qolo ayaa loo kala dhigdhigay yaclamuuna garanayaan ayb ibnu cabaas marka tafsiilka iyo kala dhigdhigidda wuxuu ku macneeyey liqowmin yaclamuunada wuxuu ka macneeyey ay liqowmin qolo acdaahum ullahu alla uu siiyey alcilma dad oo alla cilmi uu siiyey bitowxiidihi wa rubuubiyatihi alla waxidaadiisa in la waxido rubuubiyadiisa la garto qolo uu garansiiyey arrintaas ayaa loo kala dhigdhigay qur-aanka ee dadka kale miyuunan qur-aanka u kala dhigdhignayn waa u kala dhigdhigan yahay laakiin maadaama ay ku intifaacayaan dadka waxgaradka ah ee ilaahay towfiiqda uu waafajiyey oo iyagu towxiidkii fahmayo oo garanayo maadaama kuwaasi ay ku intifaacayaan ayaa tafsiilkiiba iyagaa la siiyey marka oo waxaa la yihi qur-aankii iyagaa loo kala dhigdhigay marka kuwa kale inuu iskaga dardaran yahay maahane qur-aanku waa muf mar walba waxaa weeyaan aayaadkiisu waa kala dhigdhigan yihiin laakiin maadaama kuwa aynan ku intifaacsanaynin ayaan iyaga loo soo hadal qaadin ayb liqowmin baa loo kala dhigdhigay qolo yaclamuuna ogaanayaan oo towxiidka alle iyo kuwa garanaya ayaa loo kala dhigdhigay bashiiran waxaa ku bannaan in nacti qur-aananka laga sifeeyo oo la yidhaha qur-aanka oo bashiiran bishaareynaya wanadiiran oo digaayo sidaa waa la dhihi karaa waxaa kaloo bannaan in laga xaaleeyo aayaatuhuda kitaabun fusilat aayaatuhu bashiiran xaal uu yahay qur-aanku mid bishaareynaya wanadiiran xaal uu yahay aayaadku aayaadkiisu kuwa ay wax ay digayaan ayb labadaba marka waa waa bannaantay aayaatuhuda in laga xaaleeyo ama qur-aanantaba laga sifeeyo oo la yidhaha qur-aanka oo bashiiran mid bishaareynaya ah wanadiiran mid digaaya ah fa acrada wuu jeestay akharuhum badankood way jeesteen ay akharu ulaa-ika alqowmi dadkaa badankood waa jeesteen ay ka maxay ka jeesteen marka waxay ka jeesteen qur-aankan waxa uu tilmaamayo iyo tafsiilka ku jira iyo maba aynanba milicsaninoo maba feerininba ayb dadkaa marka jeestay dad a ogaal iyo cilmi iyo leh ma ahan miya mufasiriintu waxay leeyihiin ay akharu ulaa-ika alqowmi ayaa jeestay ay kaanuu min ahli lcilmi dad wax og bay ahaayeen walaakin lam yanduruu laakiin ma aynan fiirinin annadara taama fiirmo iyo eegmo dhammaystiran ma aynan u fiirsanin bal acraduu waaba iskaga jeesteen marka macnaha meeshaa ku jiraa waxay tahay icraadka iyo jeesiga wuxuu keenayaa shayga inaan danba laga gelin ayaa laga wadaa oo dadkani hadday isku dayaan inay wax fahmaan waa fahmi lahaayeene laakiin iyagaan isku dayin waay maskaxdii waa hayaan wax ay caqli ay wax ku gartaan waa leeyihiin laakiin iyagii ayaan isku dayin oo ka jeesaday walidaalika kufriga akbarka waxaa ka mida kufri layraa kufru icraad kufrulicraadkuna waxa uu yahay waxaani fiicnaantooda iyo xumaantoodaba danba inaan loo gelin oo aan qorshaha iyo barnaamijkaba aanba lagu darsanin ayb marka maadaama alla uu yidhi fa acrada akharuhum can cilmin bay ku jeesteen marka ayagoo og oo cilmi leh oo wax ogaan karo ayay iyagu maskaxdooda inay ka shaqaysiiyaan ayay ka jeesteen markaa yacni dan uma aynan gelin ma ku tadaburin nadar iyo fiirin dhammaystiran ma aynan fiirinin bal acraduu way ka jeesteen fahum laa yasmacuuna marka ma maqlayaan fahum iyagu marka laa yasmacuuna ma maqlayaan sababtaynan u maqlaynin waa maxay liicraadihim ka jeedsiga ay ka jeesadeen cama xtawaa calayhi min alxujaji waalbaraahiin waxa qur-aanku uu koobsadayoo xujaj iyo baraahiin ah yay ka jeesadeen marka waxba ma maqlayaan fa acrada wou jeestay akharuhum badankood fahum iyagu laa yasmacuuna ma maqlayaan oo maqlitaan marka anfaco ma maqlayaan hadday maqlaanna iyaga oo aan u fiirsanaynin baa dhagahooda uu ku dhacaya waqaaluu quluubunaa fii akinati mima tadcuuna ilayh waqaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa quluubteenna innaga fii akinatin daboollo dhexdooda ayay ahaatay mimaa kii xaggiisa ayay ka ahaatay tadcuunaa aada noogu yeeraysid ilayhi maaga xaggiisa wa fii aadaaninaa dhagaheenna dhexdoodana waqrun culays ayaa ku sugan oo ahaaday wa min beyninaa innaga iyo wa beynika adigana xijaabun ayaa ahaaday dhexdeenna wa min beyninaa innaga iyo wa beynika adiga dhexdaa dhexdeenna xijaabun ayaa ahaaday xijaab facmal shaqay oo camal fal taada iyo diintaada u camal fal inana anagu caamiluuna kuwii shaqaynayaan nahay halkanna marka sida madax adaygu u taxakumay ayuu rabbi uu tilmaamayaa madax adaygaa marka iyaga taxakumay wuxuu gaarsiiyey in dhagihiina ay yidhaahdaan samam iyo dhegala-aan iyo culays ayaa dhagihii naga haysto quluubtiina waa daboolan tahay oo weel qufulan ayay ku dhex jirtaa meel marka ay wax uga imaanayaan oo duleesho maba laabteenna uma duleesho waayo waxaan aada sheegaysid xijaab diineedna waana kala dhex yaallaa innaga iyo idinka sidaasay markay icraadkoodii marka iyo yacni jeedsigoodii waa kan wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa innaga quluubteenna fii akinatin daboolyaal dhexdooday ahaatay ayb kinaan jamcu kinaan weeyaan ayb wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa quluubteenna innaga fii akinatin weelal buran oo daboolan dhexdooday ahaatay mimaa kii xaggiisa tadcuunaa aada noogu yeeraysid ilayhi maaga xaggiisa kaa xaggiisa ayaa dabool oo uga sugnaaday minta marka waa ibtidaa-iya waa libtidaa-i lgaaya ayb shaygan aada noogu yeeraysid xaggiisa innaga quluubteenna waaba ka daboolan tahay ayb dabcan bani aadamku de qalbigiisa dhagaha iyo indhihii iyo waxay meelo fara badan baa qalbigiisa u duleelo oo qofku waxa uu dhagaha ka maqlo qofku waxa uu dhagaha ka maqlaayo laabtiisay gelayaan marka laabtiisa qalbigana da laabtibuu ku dhex jiraa waa inuu markaa yacni ku intifaaco iyagii waxay leeyihiin duleel maba waxaan aada sheegaysid meel duleesho oo qalbigeenna uu kaay ka galayaan ma leh ayb wa fii aadaaninaa dhagaheenna dhexdooda waxaa ahaaday waqrun culays ayaa ahaaday waxaan oo dhan marka waa tamhiilaad waa tusaaleyn lagu tusaaleynayo liimtinaaci qabuuli اlxaqi xaqa inay aqbalaan diidmadeeda sida ay u diidayaan baa tusaale laga bixina ayb ee dhegtoodiina de waa furan tahay oo culays dhegta kama haysto ayb quluubtiina dabool weel marka yacni aaburan oo meel wax ay ka galaan quluubtoodu waa leedahay laakiin iyagiibaa sidan hadalkoodan wuxuu tusaale u yahay sida aynan xaqa u aqbalaynin oynan ugu soo jeedin waa tamhiilaatun liimtinaaci qabuuli اlxaqi wa min beyninaa innaga iyo wa beynika iyo adiga dhexdaada yacnii innaga iyo adiga dhexdeenna xijaabun ayaa ahaaday xijaab xijaabkan marka mufasiriinta waaxidii iyo waxay leeyihiin alxijaabu asatru lmaanicu waa shayga wax qarinayo wax celinayo min alijaabati inay aqbalaan ka celinayo waa maxay satrigaana wahuwa khilaafun fi ddiin aniga idinka isku diin ma nihin marka waxay leeyihiin waxaa noo dhexeeya xijaab adag oo adiga waxaaga aanan ka arkaynin adigana keenna aadan ka arkaynin marka waa iskhilaafsannahay waayo xaggii khilaaf oo xag diinta ku saabsan wa ay beynanaa wa beynaka xaajizun annaga iyo adiga waxaa noo dhexeeya xaajiz fi nixlati waddiini oo ku saabsan diinta iyo yacni caqiidada marka falaa nujaamicuka fii madhabin warkooda saas u wax aniga iyo iyo adiga annaga iyo adiga aan iskugu imaanayno oon ku kulansanaan karnaa ma jirto ayb qofku marka madax adaygu uu ka bato wuxuu isku dayaa inuu qofka mukhaalifkiisa ah wax walbo inuu ku khilaafo isku dayaa markaasuu maslaxadiisa ku dhumiyaa arrintaas nacam innaga lafteenna yacni soomaalidu arrinkaa dabci buu u noqday labadii isnecbaato ama labadii kooxood oo isnecbaato ama labadii qabiiloo aad isu nacdo shay kasto inay ku kala duwanaadaanay jecel yihiin xataa shayga wanaagsan hadday qola samayso qoladii kale waa kasoo istaagaysaa waxaas oo kale marka waxaa lagu dhumiyaa xaqi in la aqbali waayaa ka dhalanayso waxaana lagu dhumiyaa masaalixda qofka yacni aakhiradiisa iyo adduunyadiisa iyo masaalixdeeda ku dhumiyaa walidaalika waana tan keentay in kufaaru quraysh nebiga ay u hoggaansami waayaan ayb facmal ee camal fal bimaa ursilta bihi wixii lagula soo diray ku camal fal inanaa anagu caamiluuna kuwii camal falayaan nahay bishirkinaa baan ku camal falaynaa inagana shirkigeenna iyo aalihadeennan wadanaynaa taada adigana ku camal fal macna sidaas waa ayb macno kalena waxay tahay facmal camal fal bimaa ursilta bihi wixii lagula soo diray inanaa anagu caamiluuna inagana kuwii shaqaynaya oo adiga kaa daba furfurayo wax allaale waxaad hagaaji istiraadaba meelaan u fadhinaa oo marka waxaan ka shaqaynaynaa bay leeyihiin in adiga diintaadii inaynan taabogelin yaan ka shaqaynaynaa labadaa macnoba waa lagu macneeya ibnu cabaas isaga wuxuu yidhi facmal bimaa ursilta bihi fa inaa anagu laa nadacu shirkanaa wa kufranaa billaahi inaga camalkeenna waa kufri iyo shirki bay leeyihiin marka ka tegi mayno marnaba qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya halkana nubuwadii iyo risaaladii waay qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahane ana anigu basharun bashar ayaan ahay basharka oo milukum idinkoo kale ah xagga basharnimada basharka oo yuuxaa waa la waxyoonayaa dhe ilaya aniga intii ka ayaa la ii waxyoonayaa annamaa ilaahukum waxaa la ii waxyoonayaa annamaa ilaahukum macbuudkiina un ilaahun macbuud weeyaan macbuudka oo waaxidun mid keliya ah fastaqiimuu toosnaada ilayhi xaggiisa u toosnaada bitowxiidihina ugu toosnaada ayb wastakfiruu dembi dhaaf dalba hu isaga ka dembi dhaaf dalba waweylun waadi naareed lilmushrikiina ayuu u sugnaaday gaaladii mushrikiintii aladiina kuwii ayaa waadi naareed oo u sugnaaday laa yu-tuuna aan siinaynin azakaata zakada aan bixinaynin oon zakada la imaanaynin wahum iyaguna bilaakhirati tan dambe aakhiradii hum iyagu kaafiruuna kuwii ku kufrinaya ayb marka laba shay baa aayadan hore lagu xusayaa nebiga basharnimadiisa ma la diidayo leanna basharnimada haddii laga qaado ilaahnimaa la tegaa ilaahnimana nebigu ma leh sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu leeyay anugu bashar baan ahay oo basharnimada idinka waa idinkala mid ahay oo waa dhimanayaa saad u dhimanaysaan waa xanuunsanayaa saad u xanuunsanaysaan waxbaan cunayaa waxbaan cabayaa waa xaajo gudanayaa ee bashar wixii lagu yaqaanay baa ku sifaysnahay laakiin middaan idin dheerahay waxa ay tahay waxyiga idinka la idinma waxyooda laakiin aniga waa la ii waxyoonaa marka waa cabduhu wa rasuuluhu nebiguna addoon alle yahay rasuul allana uu yahay qul waxaa tiraa inamaa wax kale maane ana anigu basharun bashar ayaan ahay basharka oo milukum idinka oo kale ah basharka oo yuuxaa la waxyoonyuuxaa waa la waxyoonayaa ayb qul inamaa ana basharun milukum yuuxaa waa la waxyoonayaa ilaya aniga intii ka ayaa la ii waxyoonayaa xagga allah yay yacni khabarka uu iiga imaanayaa maxaa loo waxyoonayaa marka annamaa ilaahukum macbuudkiina xaqa ah ilaahun macbuud weeyaan un waaxidun hal mid ah waay waana kan tilmaantiisa la sheegi doono dhul iyo cir iyo abuuray fastaqiimuu toosnaada ilayhi macbuudkaa xaqa u toosnaada ay fastaqiimuu ilayhi bitowxiidi ugu toosnaada aladii huwa ra-su diin towxiidka diinka madaxa u ah yacni ugu toosnaada alle marka istaqiimuudii baa waxaa la tadmiiniyey bimacnaa wajihuu macnuhuna marka wuxuu ka dhigan yahay wajihuu waxaad u jeedisaan istiqaamatakum toosnaantiina ilayhi ilaa towxiidihi u jeediya waay marka fastaqiimuu baa wajihuu la tadmiiniyey ilaabaa marka lagu gudbiyey ayb meeshaa marka suuraddan istiqaamada laba jeer bay kusoo noqonaysaa marna waa tan ay waa lays amray marna dadka ahlu istiqaamada waxa ay helayaan baa lagu sheego in aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun halkaas marka waa istiqaamada ajarka lagu helo aayaddanna wixii lagu toosnaanayeyba na baraysaa istiqaamadaas ajar ka badan lagu helayo xaggay ku saabsan tahay meesha ugu horeysaa marka waa towxiidka waxaa la rabaa marka inaad adduunyadana kusoo gasho towxiidkii kuna dhimato walidaalika qofku markuu dhalanayo waxaa la sunneeyaa in dhegta looga addimo cunuga yarkaa markuu dhasho dhegtii baa looga addimayaa aadaankii muxuu xambaarsan yahay towxiid markuu dhimana markuu noolaanayana da fastaqiimuu ilayhi waa la amray waaba kan markuu dhimanayana maxaa la yidhi laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina dhimanayo laa ilaaha ila allah u laqina man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofkii hadalkiisu laa ilaaha ila allah ugu danbaysa jannadou galay marka waa lagu dhalanaa waa lagu noolaanayaa waa lagu dhimanayaa marka marna marka laga tegi maayo towxiidkii towxiidkaabaa marka lagu toosnaanaya waana ra-sul amri hadduu qofka isaga u saxmo ee adduunyada uu uga baxo towxiid la aqbalay hadduu adduunyada uga tago qofkaasi de rajo ilaahay buu ku dhex jiraa ilaahayna ma hoojinayo ayb laakiin haddii towxiid la-aan uu uga tago oo isagoo ilaahay u shariig yeelayo oo dhinto qatar buu ku jiraa qofkaasi oo naar inuu ku waaro ayay sababaysaa arrintaa wastakfiruuhu dembi dhaaf ka dembi dhaaf dalba oo ilaahay subxaanahu watacaala dembi dhaaf weydiista waweylun waadi naareed lilmushrikiinuu u sugnaaday mushrikiinta aladiina kuwii ayuu u sugnaaday waadi cadaabeed laa yu-tuuna aan siinaynin azakaata kuwa aan zakada bixinaynin oo dadka mudan aan siinaynin marka aladiina laa yu-tuuna azakaata laba macnaa ku jirto akharu lmufasiriin waxay ku fasireen azakaata hunaa bimacnaa laa ilaaha ila allah cabdullahi bn cabaasna sidaabuu ku fasiray macnuhu marka waxay tahay naftu shirkigu nafta waa wasakheeyaa towxiidkuna nafta waa dahiraa zakahna bimacnaa tahaara ayaa laga wadaa marka waaa macnuhu marka waxuu noqonayaa kuwa aan naftooda dahiraynin oo aan shirkiga ka dahiraynin towxiidka aan naftii ku qurxinaynin oo nafsadoodii aan towxiidka siinaynin kuwaas waadi naareed baa u sugnaaday mufasiriinta badankood sidaabay ku tageen ibnu cabaasna laa ilaaha ila allahu ayuu zakada halkan ku macneeyey waqiila waxaa kaloo la yidhi zakada halkan waxaa loo jeedaa zakaata amwaalihim dadka aan maalkooda zakada ka bixinin aayadda marka waa makiya zakadana sida la ogyahay waxay kusoo deg madiine markii la yimid ayaa qaabka wax loo sakeynaya iyo amwaasha wax laga sakeynaya iyo madiina ayaa lagu faahfaahiyey meeshaas marka culimada qaar waxay leeyihiin markii maka la joogay aslu zakaa waajibay ahayd laakiin aada sidan hadda ay u bayaansan tahay madiina loogu bayaaniyey waxaana ku tusayay leeyihiin suuratu lancaam waa suura makiya haddana maca dalika maxaa ku jiro wa-aatuu xaqahu yowma xasaadihi beerta marka aada guraysaan xaqa lagu leeyahay ka bixiya marka iyadoo suura makiye ah ayaa haddana zake lagu sheegay tanna sidoo kale waayay leeyihiin marka zakadii waa maalkii laga sakeynayay kuwa aan zakada bixinin kuwa ayaa waadi naareed oo u sugnaaday ibnu jariirna macnahan labaad ayuu doortay isaga inkastoo mufasiriintu qowlka hore u badan yihiin wahum iyaguna bil aakhirati aakhirada daarta dambe hum iyagu kaafiruuna kuwii ku kufrinayo ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum ajrun hayru mamnuun ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha susuuban lahum waxay leeyihiin ajrun ajri ayaa u sugnaaday ajarka oo hayru mamnuunin mid go-aya aan ahayn mid la jaraayo oo la goynayo aan ahayn ay hayra maqtuucin hayru maqtuucin ku la goynayo aan ahayn ayb waxaa kaloo lagu macneeyaa hayru manquus mid la nuqsaaminayo aan ahayn marka kuwii naftooda shirkiga kuwa sakeeyana waadi naareed bay galayaan kuwana janno oo towxiidka naftoodii ku qurxiyey in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha susuuban lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajri baa u sugnaaday ajriga oo hayru mamnuunin ku la jarayo oo la goynayo aan ahayn qul a inakum latakfuruuna bاladii khalaqa alarda fi yowmayni watajcaluuna lahu andaada dalika rabu اlcaalamiin qul waxaa tiraa ainakum idinku qul waxaa tiraa ainakum idinku latakfuruuna miyaad ku kufrinaysaan biladii allihii miyaad ku gaaloobaysaan khalaqa abuuray alarda dhulkii abuuray fii yowmeyni laba maalmood dhexdooda ku abuuray watajcaluuna miyaad ka ictiqaadinaysaan lahu lilaahi alleh andaadan kuwa la fil ah fac miyaad alla u samaynaysaan ood ka ictiqaadinaysaan waa yaabe dalika kaagaas yacni dhulka laba maalmood ku abuuray rabulcaalamiina caalamka ideylkiisa rabbigiisii waayo ayb istifhaamkan marka ainakum ku jira waa istifhaamu tawbiiqin wa tashniicin calayhim waa istifhaam marka iyaga lagu ceebeynayo oo lagu fool xumeynayo ayb latakfuruunana marka waxaa weeyaan iyada waa su-aashii halka markaa ay ku dhacaysay waay latakfuruunada daakilun fi xayizi اlistifhaam iyada iyo watajcaluunadaba istifhaamkay ku jiraan macnuhuna marka ma tarkiibku wuxuu noqonayaa qul waxaa tira ainakum idinku latakfuruuna miyaad ku gaaloobeysaan su-aasha halka layska weydiina meeshaas idinkuma waxaad ku gaaloobeysaan yani foolxumadiina arka wa saasaad samaynaysaan biladii allihii khalaqa abuuray alarda dhulka abuuray fii yowmeyni laba maalmood dhexdooda ku abuuray watajcaluuna latakfuruuna lagu cadfaa jumla mustanafa ma aha oo latakfuruunay ku cadfantaho macnuhu marka wuxuu noqonayaa watajcaluuna miyaad yeelaysaan lahu lilaahi alla miyaad u yeelaysaan andaadan kuwa aada fil kala dhigaysaan ama fac fac miyaad rabbi u yeelaysaan ood ka ictiqaadinaysaan ayb istifhaamka marka inkaarka iyo towbiiqa keenaya ayay tanna dimnisan tahay oy ku dhex jirtaa waayo watajcaluuna jumla mustanafa in laga dhiga markaan oo kale waa laga fiican yahay sababtoo ah latakfuruunada hore waxaa yani latakfuruuna biladii khalaqa alarda fi yowmeyni iyo watajcaluunadan labadan baa marka isla socota macno ahaan waxay jamciyeen marka kufri iyo waxay jamciyeen marka inay ilaahay subxaanahu watacaala fil ay u sameeyeen dalika kaagaasi ayb rabulcaalamiina rabulcaalamiin caalamiinta rabbigooda waay allaha tilmaantaa iskaloo dhulkan weyninka badan laba maalmood ku abuuray ayb wajacala fiiha rawaasiya min fowqiha wabaaraka fiiha wajacala wuxuu yeelay alle fiiha fi lardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro qotomo ayuu yeelay buuraha oo min fowqihaa min fowqi lardi dhulka korkiisa ah wabaaraka waa siyaadiyey alle fiihaa ardadii dhexdeeda alla waa barakeeyey oo waa siyaadiyey oo khayrkeedii buu badiyey waqadara waa jaangooyey alle fiihaa dhulka dhexdiisa wuxuu ku jaangooyey aqwaatahaa dhulka quudyaalkiisa aqwaatahaa ay aqwaata alardi waxaana quudka dhulka loogu idaafeynayaa bimacnaa marka waxaa weeyaan maadaama iya dhulkau kasoo baxaa quudka iyo cuntada dhulkay kasoo baxaan roobka dhulkau galaa maadaama cuntadu ay dhulka kasoo muuqanayso ayaa quudkiibaa dhulkiibaaba la siiyey marka ayaa loo idaafeeyey waqadara waa jaangooyey fiihaa ardadii ama dhulkii dhexdiisii aqwaatahaa buu ku jaangooyey quudiyaalkeeda iyo cuntooyinkeediibuu jaan gooyey fii arbacati ayaamin afar maalmood dhexdoodii fii tamaami arbacati ayaam afar maalmood dhammaystiritaankeeda dhexdeeda ayuu ku yacni jaan gooyey yacnii labadii hore oo laba kale lagu daray waay labadii dhulka uu ku abuuray laba kale ugee labadaas kale marka waa buurihii iyo quudkii iyo waxyaabahan dhan buu ku sameeyey marka afar maalmood dhulkii baa isla qaatay waay marka ayb waqadara waa jaangooyey fiihaa dhulkii dhexdiisa aqwaatahaa quudyaalkeedii ayuu ku jaangooyey fii arbacati ayaamin fii tamaami arbacati ayaam afar maalmood dhammaystirkeeda dhexdiisa sawaa-an xaal ay tahay mid jin ah oo siman lisaa-iliina kuwa weydiinayo u siman ayb uma markaa dabadeed uma intaa kadib istawaa alla subxaanahu watacaala wuu u qasday ila samaai samada xaggeeda ayuu u qasday walxaal hiya iyaduna dukhaanun ay tahay qiiq faqaala lahaa wuxuu u dhahay alle samadii uu ku yidhi iyo walil ardi iyo ardadiiba uu ku yidhi iitiyaa laka yacni kaalaya dawcan daa'icayni xaal aad tihiin kuwii yacni adeecayo ow amase karhan kuwii markaa yacni la dirqinayo oo qasab ku imaanaya idinkoo sidaa ah xaal aad tihiin qaala taa waxay yidhaahdeen dhulkii iyo cirkii ataynaa waanu nimid daa'iciina xaal aanaha inagoo adeecayno oo adiga ku adeecayno halkan marka dhulkii iyo cirkii buu rabbi uga waramayaa aayaddan marka tafsiirkeeda hal ishkaal ayaa bacdi lmalaaxida ay keeneen sida ibnu qutayba uu sheegayo malaaxidadaa waxay yidhaahdeen qur-aanku waa iska hor imaanaa bay dheheen halkan wuxuu sheegay dhulka iyo cirka in dhulka abuuristu ku horeeyey ilaa uma istawaa ila samaa-i waxay tusaysaa humada yacni yacni waxay tusaysaa marka yacni tartiib iyo taraakhi kala dambeyn marka dhulkii baa la abuuray kadib baa cirkii la abuuray fii suurati naasicaadna alla wuxuu yihi markuu aantum ashaddu khalqan am isamaau banaaha samadii markuu kasoo hadlay buu alla wuxuu yihi waalarda bacda dalika daxaaha dhulkii buu ilaahay samada ka gadaale dhulkii buu fidiyey marka waxay yidhaahdeen qur-aankii marka waa iska hor imaanaa bay dheheen qallooc bay marka qur-aanka ka raadiyeen ma ka helayaan weligood laba jawaabay marka culimada ka bixiyeen ibnu qutayba isaga wuxuu yidhi waalarda bacda dalika daxaahaa dhulka fidinta la fidiyey iyo webiyadii in lagu dhex sameeyey iyo waa dambeysay markii hore dhulkiibuu alla sameeyey iyadoo isku urursan ayuu alla abuuray kadib cirkiibuu abuuray kadib dhulkiibaa marka uu usoo laabtay waa fidiyey marka waxa cirka ka dambeeyo abuurista ma ahane waa fidinta aayadduna abuuris ma sheegine waxay sheegtay waalarda bacda dalika daxaaha fidin unbay aayaddu sheegtay ee maynan dhihin dhulka waxaa la abuuray samada kadib aayaddu ma dhehaysan marka fidinta iyo abuuristuna farqibaa udhaay ayaa u dhaxayn kara ibnu qutayba marka halkaas isagu aayadda uu markaa labada aayad saas u jamciyey ibnulambaari isaga wuxuu leeyahay maya sidaas ma loo jamcinaye macnaha marka jamcintu isaga waxa uu leeyahay aayadda suuratu naasicaad bacdada ku jirtaa bimacnaa maca ah ayb waalarda bacda dalika daxaahaa ay waalarda dhulkiina alla yacni wou abuuray bacda dalika maca dalika maca dalika bacda bimacnaa maca waaye buu leeyahay ee ka dambeyn maba tusaysaba aayaddaas luqada carabiga ashcaar badan buu keenay carabtu bacda bimacnaa maca inay u isticmaasho aduu labadaasi baa loo jamciyey marka ayb wax qur-aanka iska hor imaanaya ma leh wa jacala alla wuxuu yeelay waa ikhbaaru mustanaf waa khabar marka jumlo cusuba oo jumla khabariya oo cusub kumana cadfana marka yani watajcaluunadii iyo kuma cadfana huwa jacala alla wuxuu yeelay fiihaa ardadii dhexdeeda rawaasiya buuro ayuu yeelay ku abuuray min fawqihaa buuraha oo min fawqihaa min fawqi اlardi dhulka korkiisa ah dhulka dushiisa buuro ah ayuu dhulkii ku abuuray alle u yeelay wa baaraka waa barakeeyey alle fiihaa dhulkii dhexdiisa wa baaraka fiihaa ay akhara fiihaa khayrahaa khayrkeedii buu aada u badiyey fajacalahaa daa'imata alkhayri liahlihaa dhulka dadkiisu mar walbaa khayr buu u yahay waqadara waa jaangooyey fiihaa dhulkii dhexdiisa aqwaatahaa quudyaalkeedii ayuu dhulka ku jaangooyey wixii laga cuni lahaana ilaahay waa ku jaangooyey quudkaana marka dhulka waxaa loogu idaafeeyey maadaama uu kasoo baxayo iyada fii arbacati ayaamin fii tamaami arbacati ayaamin afar maalmood dhammaystirkeed dhexdiis ayuu intaaba sameeyey dhulkiina ku abuuray ee quudkii iyo waxyaabahana marka uu u sameeyey buurihiina ku qotamiyey ayb sawaa-an xaal ay tahay lisaa-iliina kuwa weydiinayo ay u siman tahay ayb jin ay tahay ayb ama sawaa-an lisaa-iliina istawad way ekaatay sawaa-an ekaansho lisaa-iliinay u ekaatay kuwa su-aalaya huma intaa dabadeed istawaa istawaa ila samaai istawaa ilaa marka lagu gudbiyo bimacnaa qasada wa camada waa laga macnay karaa waxaa kaloo la dhihi karaa iyadoo ilaa lafteeda ku gudboon bimacnaa irtafaca ibnu jariir weliba halkan irtafaca ila samaai buu ku macneeyey haddiise hadda qasada iyo camada lagu macneeyaana dhib ma laha maxaa yeelay istawaa calaa marka lagu gudbiyo ay calaa wartafaca waa ilaa marka lagu gudbiyaana waxa ay noqonaysaa qasada wa camada intaba waa laga macnay karaa uma markaa dabadeed istawaa alla waa saro maray ila samaai samada xaggeeda u kor noqday ama istawaa waa u qasday ila samaai samada xaggeeda u qasday wa hiya walxaal hiya samaduna dukhaanun ay tahay qiiqaan marka maxaa laga wadaa waxaa la yidhi ina dalika dukhaan dukhaankaasi waa min tanafusi lmaai xiina tanafasa biyaha markii ay neefsa ay neefsadaan waxa kasoo baxa ee aada moodeysid qiiq inuu yahay ayaa laga waa waxaan bukhaarka la yidhaha albukhaar biyo markaad dab ku karkarisid waxaa ka baxaya soo maaha uumi uumi waayo marka walxaal hiya iyaduna dukhaanun uumi ay tahay ayb faqaala lahaa wuxuu u yidhi alleh samadiiba wuxuu ku yidhi walilardi dhul iyo dhulkii uu ku yidhi iitiyaa kaalaya dawcan idinkoo kuwa adeecaya ah ow amase karhan kuwa la dirqiyey idinkoo ah imaada dirqi ku imaada ama idinkoo adeecsan yacni kaalaya oo imaada ayb ay itiyaa la imaada maa aamurukumaa bimaa aamurukumaa waxaan idin faraya sameeya ayb waxaa kaloo itiyaa laga macnay acdiyaa siiya macnaha dawcan daa'iciina idinkoo ah ow karhan ama makruuhiina idinkoo markaa kuwo ama kaarihiina idinkoo markaa nacayo la idin dirqinayo qaalataa waxay yidhaahdeen dhulkii iyo cirkii ataynaa waan nimid daa'iciina xaal aan nahay inagoo adeecsan kuwii adeecaya inagoo abaan imaanay marka de samadii iyo cirkii ilaahay dhulkii iyo cirkii alla waa la hadlay wayna jawaabeen ilaahay baana marka awooddaas iska leho hadalka ka keeni karo ilaahay inuu wax ka dhawaajiyo uma baahna aaladii yacnii inuu u yeelo dhawaaqu kasoo baxayay iyo daruuri ma aha haddii uu wax doono kun fayakuunu samadaa marka sidaas iyada dhan iskugu cufan dhulkan isaga dhanba marka yacni daboolana meel hawo iyo sawd iyo uu kasoo baxo aan lahayn iyou rabbi ka hadalsiiyey isaga marka ma hadli waaye maya waa hadli karaa isaga min baabi owlaa waay hadduu makhluuqaas aan dhuun iyo carab iyo ilko iyo wax ay ku hadlaan aan qabin hadduu ka hadalsiiyey isaga inuu hadlo aaladaas iyo waxaa la-aantood min baabi owlaa waay waana imaam axmed aayaddan wuxuu u daliishaday ee dadka inkirayo ilaahay hadalkiisa oo dhahayo hadalku wuxuu u baahan yahay dhuun uu kasoo baxo carab buu u baahan yahay dhaqdhaqaaqayo waxyaabahaas buu u baahan yahay iyo faruuriyo iyo bushimo ilko iyo dhanxanag iyo waxbuu u baahan yahay waxaana ilaahay waa ka nasahan yahay waxaad moodeysaa warkaas inuu war iska fiican yahay qofku markuu daahirka arko waxaad moodeysaa nin ilaahay ceeb iyo nuqsaan ka hufaayo laakiin markuu ilaahay hadalka u diido muxuu u ekaysiinayaa wuxuu u ekaysiinayaa jamaadaadka dhagaxaas baan hadal ka suurtoobin marka ilaahay bani aadam ha u ekaysiinin dhagax u ekaysiin miyaa lagu yiri marka nacam saas marka ilaahay looma nasaho walidaalika imaam axmed wuxuu leeyahay war waxaan aada sheegaysaan gowsahan iyo carabkan iyo ilkahan iyo dhuuntan iyo la-aantood baaba hadal uu suurtagal yahay aayaddaanuu keenay marka faqaala lahaa walil ardi itiyaa tawcan ow karhan qaalataa waxay dhaheen weyna ataynaa taa'iciin marka hadday samadii hadashay waxaas aada sheegaysana iyadoon qabin allihii ka hadalsiiyey isaga inuu hadli karo maxaad ugu diideysaa marka faqadaahuna sabca samaawaati fi yowmeyni waawxaa fi kuli samaain amraha faqadaa alla wuu sameeyey hunna yani samadii ayuu faqadaahuna ay fasanacahunna dhulkii iyo cirkii buu alla sameeyey sabca samaawaatin toddoba sama xaal ay yihiin fii yowmeyni faqadaa wuu sameeyey hunna yani samadii buu sameeyey samaawaadkii sabca samaawaatin xaal ay toddoba sama ay yihiin fii yowmeyni laba maalmood dhexdooda ayuu ku sameeyey wa awxaa wow amray alle waa u waxyooday fii kulli samaa-in sama dhammaanteed dhexdeeda amrahaa amarkeedii ayuu u waxyooday oo u sheegay wixii uu ka rabay wazayannaa waan qurxinay asamaa-a samadii baan qurxinay samadii day addunyaa dhoweyd bimasaabiixa baanu ku qurxinay masaabiix faynuusyo wax ifayo waxafidnaahaa waan ilaalinay xifdan ilaalin baan ilaalinay daalika kaagaas taqdiirulcasiizi allaha casiiska jaangoyntiisa wahay alcaliimi ogaalka badnaa jaangoyntiisii iyo taqdiirkiisii iyo maamulkiisii wahay qadaada halkan marka faqadaahuna bimacnaa sanacahuna waay wawjadahunna waa ehaysiiyey waa sameeyey wacalayhi qowlu shaacir uu yihi marka wacalayhimaa masruudataani qadaahumaa daawuudu qadaahumaa ay sanacahumaa daawuudu faqadaahunna marka fasanacahunna alla wuu sameeyey waa dhammaystiray oo wuxuu dhammaystiray marka yacni samadii sabca samaawaatin iyadoo toddoba sama ah marka sabca samaawaatin haddaan faqadaahunna ay sanacahunna atamahunna haddaan ku macnayno sabca samaawaatin xaalay noqona waa xaalaynayna waxaa kaloo bannaan mafcuul labaad in sabcada laga dhigo ficilkana la tadmiiniyo ay sayarahunna oo markaa macnuhu ou noqdo faqadaahunna fasayarahunna wuxuu ka yeelay alleh sabca samaawaatin toddoba samo ayuu ka yeelay uu ka dhigay waa mafcuul labaad markaas ayb fii yowmeyni laba maalmood dhexdooda oo dhulkii cirkii marka labaa lagu abuuray afarna yaa qaatay dhulkii ilaa fii arbacati ayaamin aan soo sheegnay toddobadii samana laba maalmood baa lagu abuuray intaa haddaad isu geysa waa meeqo waa lix dhul iyo cir alla marka lixdaa maalmood buu ku abuuray iyo waxa ku dhex jira wa awxaa fii kulli samaa-in wa awxaa wuu u waxyooday bimacnaa yacni wuxuu ogeysiiyey fii kulli samaa-in sama kasta amrahaa amarkeedii ayuu alla ogeysiiyey ayb meeshaa marka waxyigaa hadda halkan aayaddu ay tilmaamayso waxa uu ogeysiiyey waa maxayna ay maa araada min alamri wannahyi wixii uu raba yani uu rabay oo amar iyo nahyi ah ayuu ogeysiiyey ayb marka baqawi wuxuu leeyahay khamiis iyo jumco labadaa maalmood baa samadii iyo markaa la abuuray jumcada casirka kadibna yaa la abuuray nebiyullaahi aadam ayaa la abuuray khalqigii marka lixdaa maalmood baa la abuuray xad laga bilaabo ilaa iyo jimcaha jimcuhu marka khalqigii abuuristiisii lasoo ayaa la dhameeyey wazayannaa waan qurxinay asamaaa samadii addunyaa dhoweyd bimasaabiixa baanu ku qurxinay kuwa ifayo kawaakib xidigo cirkii marka ifinayo wa xifdan waxafidnaahaa waan ilaalinay xifdan ilaalin oo shayaadiintii aan ka ilaalinay dalika kaagaasi taqdiiru lcasiizi allaha casiiska jaangooyadiisii waaye alcaliimi ee ogaalka badnaa fain acraduu faqul andartukum saaciqata saaciqata midla saaciqati caadin wa hamuud waxaa dhacday marka culimada marka suuradda yani bilowgeedana ay ku sheegaan quraysh ayaa intay isku tageen ayaa waxay yidhaahdeen yaa noogu fasaaxo badan oo yacni moxamed u tago oo qaabilayo mid iyaga ka mid ah marka baxay cutba uu u tegay inaan kula hadlaan rabaa buu yidhi markaasuu wax allaale wixii uu doonayuu kula hadlay oo nebigii iyo dacwadiisii iyo ayuu aada marka cambaarayn iyo dhaleecayn iyo xumaan buu dusha uga tuuray oo uu yidhi marka adiga iyo aabbahaa yaa fiican adiga awowgaa yaa fiican cabdulmualib waxa aada la timid lama imaanin haddii isagu marka uu xun yahay yacni adigii nin aabbayaalkiis ceeb usoo jiidayaa tahay waxaas buu daldalay marka waa iska dhageystay nebiga sal ll ly slam warkii markuu yidhi ma dhammaysatay buu ku yidhi nacam afaraqta yaa abulwaliid abulwaliidoo ma dhammaysay warkii ma ka baxday markii uu ka baxay buu nebigu marka suuraddan qabsaday marka bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim tanziilu min araxmaani araxiim kitaabun fusilat aayaatuhu aayaatuhu qur'aanan carabiya ilaa aayaddan laga soo gaaro isagii dhammaan marka waa ku saamoobay marka aayaddan markii uu nebigu soo gaaray fain acraduu faqul andartukum saaciqatan mila saaciqati caadin wa hamuud markuu soo gaaray buu marka jooji yidhi xasbuka xasbuka halkan ku jooji buu yidhi bis waa ishayn waaye marka allah wuxuu leeyahay fain acraduu hadday jeestaan can risaalatika yani risaaladaadii ay ka jeestaan bacda hadihi libaanati caddayntan ka gadaale sidan wax loo soo caddeeyey hadday jeestaan intaa ka gadaale faqul dheh andartukum waan idiin digay saaciqatan baan idinkaga digay cadaab cadaabka oo mithla saaciqati caadin caad cadaabkoodii oo kale ah iyo wathamuuda thamuud cadaabkii qabtay oo kale yaan idinkaga digay id waqti la cadaabay ou cadaabku qabtay jaa-athum ay u timid alrusulu rusushii ay u timid min beyni aydiihim hortoodii ay timid kuwa iyaga ka horreeyey iyo wa min khalfihim gadaashoodiiba ay ka timid marka min beyni aydiihim waxay tahay kuwa iyaga ka horreeyey kuwaan kuwaa cadaabka uu ku dhacay kuwii ka horreeyey wa min khalfihimna rusushii huud iyo saalix ka dambeysay fain acraduu haddii ay jeestaan faqul dheh andartukum waan idiin digay oo waa idinku cabsi geliyey saaciqatan baan idinkaga digay tu wareerinayso wax suuxinayso cadaab waaye mithla saaciqati caadin caad cadaabkoodii oo kale lagu cadaabay iyo wathamuuda iyo thamuud halaagii ku dhacay oo kale saaciqada marka waa almuhlikatu midda wax halaagaysa wax baabi-inayso id waqti la halaagay jaa-athum ay u timid caad iyo thamuud alrusulu rusushii ay u timid min beyni aydiihim xagga hore hortooda ay uga timid iyo wa min khalfihim gadaashooda ay uga timid marka min beyni aydiihim ay rusulu aladiina ursiluu ilaa aabaa'ihim min qablihim iyaga hortood yacni aabbayaalkood rusushii loo diray waay wa min khalfihimna wa min bacdi rusuli aladiina ursiluu ilaa aabaa'ihim rusushii aabbayaalkood loo diray kuwii ka dambeeyey waay yacnii horay iyo gadaalba rusulaa jirtay waay maxay la imaadeen marka rusushaasi anlaa tacbuduu ay laa tacbuduu anta tafsiiriya ka dhig ay laa tacbuduu ha caabudinina ila allaha alla maaha cid kale ha caabudininay ula timid qaaluu waxay yidhaahdeen low haddii shaaa rabbunaa rabbigeen uu dooni lahaa dacwata alkhalqi ilaa towxiidihi khalqiga inuu towxiidkiisa ugu yeero allah hadduu dooni lahaa laanzala malaa'ikatan malaa'ig buu soo dejin lahaa basharkan iyo bani aadamkan muxuu ku falayaa fa innaa anagu kaafiruuna kuwii ku kufrinayaan nahay bimaa ursiltum bihi wixii laydinla soo diray marka haddii ilaahay dacwo towxiid ou rabo rusul masoo bashar ma soo direene malaa-ig buuba soo dejin lahaa fa innaa anaguna kaafiruuna kuwii ku kufrinayaan nahay bimaa ursiltum bihi wixii laydinla diray markii sidaa si guud looga hadlay baa haddana la kala dhigdhigay fa amaa caadun reer caad fastakbaruu way isweynaysiiyeen oo waysan taageen can ilxaqi xaqii bay ka santaageen fi lardi dhulka korkiisa bigayri lxaqi xaq la-aan wa qaaluu waxay yidhaahdeen man kuma ashaddu darnaan badan mina annaga naga darnaan badan quwatan xagga xooga awalam yarow miyaynan arkin oynan ogaanin ana allaaha alle aladii allihii khalaqahum iyaga abuuray huwa isaguba ashaddu inuu darnaan badan yahay minhum iyaga kaga darnaan badan yahay quwatan xagga awooda wa kaanuu waxay ahaayeen yajxaduuna inay diidayeen biaayaatina aayaadkeena reer caad marka dad dhirir badanoo waxay lahaayeen marka irama daati alcimaad allatii lam yukhlaq mithluhaa fi lbilaad xoogoodii markay la yaabeen bay waxay yidhaahdeen yaa annaga naga awood badan fa amaa caadun reer caad fastakbaruu way isweynaysiiyeen xaqii bay ka santaageen fil ardi dhulka korkiisa ayay isku weynaysiiyeen ay ku kibreen bigayri lxaqi xaq la-aan ilaa kibir iyaga xaq maba u lehee wa qaaluu waxay yidhaahdeen man kumaa ashaddu darnaan badan minaa annaga naga daran quwatan xagga xooga yaa naga adkaan badan awalam yarow miyaynan arkin ana allaaha alle aladii allihii khalaqahum iyagaan xooga badanba abuuray huwa isagu ashaddu inuu daran yahay minhum iyaga ka daran yahay quwatan xagga xooga uu ka adeg yahay wa kaanuu waxay ahaayeen yajxaduuna inay diidayeen biaayaatina aayaadkeena fa arsalnaa waan dirnay calayhim iyaga korkooda waxaanu kusoo dirnay riixan dabayl dabaysha oo sarsaran aad u qabow badan fii ayaamin maalmo dhexdooda ayaanu ku dirnay maalmaha oo naxisaatin la baasaysto oo maalmo baaseed oo dhib badan ayaan dhexdooda ugu soo dirnay dabayl aada u qabow badanoo wax walba jejabinayso linudiiqahum saan u dhadhansiino cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisa saan u dhadhansiino fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd wala cadaabu laakhirati aakhirada cadaabkeeda ayaa akhsaa ka dullayn badan wahum iyaguna laa yunsaruuna loo gargaari maayo fa arsalnaa waxaanu dirnay calayhim iyaga korkooda riixan dabayl ayaanu kusoo dirnay waa dabayshii halaagtay suuratu laxqaaf aan ugu tegi doonaa tudamiru kula shayin biamri rabbiha fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum riixan dabayl ayaanu ku dirnay korkooda sarsaran dabaysha oo sarsaran qabow badan oo qabowgeedu aada u daran yahay ay baaridatan shadiidat albardi waxaa kaloo lagu macneeyaa ashadiidu sawt mid qaylinayso qabow iyo qaylo isku darsatay oo wax jejabinaysay wax gubayso fii ayaamin maalmo dhexdooda ayaanu ku ayaanu ugu dirnay maalmaha oo naxisaatin naxsaatinna waa la aqriyey naxisaatinna waa la aqriyey macnuhu marka waxay tahay dawaati shu'min baas u saaxiib ah annaxsu almash-uumu weeyaan shayga la baasaystaa naxsi la yihah naqiidu sacdi shayga oo markaa la la samasaadsadana waxaa la yihaha sacdi naam ka cagsigee la baasaystana naxsun ayaa la yihaha marka waxay ka dhigan tahay fii ayaamin naxisaatin dawaati nuxuusin wa ashaayima waa maalmo marka baas iyo dhibaatooyin u saaxiib ah dhexdooda ayaanu ugu dirnay dabeyl linudiiqahum saan u dhadhansiino cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisa fi lxayaati noloshii dhexdeeda adunyaa dhoweyd walacadaabu laakhirati aakhirada cadaabkeeda akhsaa ka dullayn badan ay ashaddu ihaanatan xagga dullaynta ka daran wahum iyagu laa yunsaruuna loo gargaari maayo wa amaa hamuudu reer hamuud fahadaynaa waan hanuuninay iyaga fahadaynaa waanu hanuuninay hum iyaga fastaxabbuu waxay doorteen oy jeclaysteen alcamaa indhala-aanta ayay cala alhudaa hanuunkii ka jeclaysteen fa akadathum waxaa qabatay saaciqatu lcadaabi cadaabkii kiisii halaagayey ama yacnii wax baabi-inayey ayaa qabsaday alhuuni cadaabkii alhuuni yacnii usaa daraabidda u saaxiibka ahaa bimaa kaanuu bikownihim ahaanshadooda darteed ayaan cadaabka aanu ugu qabanay kii yacni bikownihim ahaansha bimaa bisababi maadhe kii sababkii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayeen wanajayna aladiina kuwiina waan badbaadinayo waan korinay aamanuu rumeeyey wa kaanuu ahaayeen yattaquuna inay dhowrsanayeen rabbi ay ka dhowrsanayeen wa amaa hamuudu hamuud fahadaynaahum hanuunkan marka maxaa laga wadaa ay bayannaa lahum dariiqa alxaqi xaqa jidkiisaan u cadaynay hidaayada waa laba nooc hidaayatu dilaala iyo hidaayatu tawfiiq hidaayatu tawfiiq lama siinin ee hidaayada la sheegaya waa tii tusinta oo ilaahay uu yihi wahadaynaahum najdayni oo kale waamaa hamuudu hamuud fahadaynaahum waanu hanuuninay fastaxabbuu fakhtaaruu bay dimnisan tahay fastaxabbuu waxay jeclaysteen oy doorteen macnaha alcamaa indhala-aan bay doorteen cala alhudaa hanuunkii bay ka doorteen fa akhadathum waxaa qabatay iyaga saaciqatu lcadaabi cadaabkii kiisii halaagayay cadaabkii wax halaagayay ayaa qabtay alhuuni dhat dilhawaani dulliga u saaxiibka ahaa bimaa kaanuu bisababi maa kii sababkii baana cadaabka u qabtay kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay kasbanayeen wanajayna aladiina kuwiina waan korinay aamanuu rumeeyey wa kaanuu ahaayeen yattaquuna inay cabsanayeen oy rabbi ka dhowrsanayeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed